ya hadduu ritoobo oo islaamnimada ka baxana waa la dilay soo toobadkeen baa hadduu diido waa la dili saan buu dhiiggiisu ku banaanaan karaa qofka muslimka eh waay laa yaxilu dama mri'in muslimin ilaa biixdaa halaatin waa kii xadiidku ahawa wa aklu ribaa rab ribadii oo la cuno ribada haddaad cuntana yani naarta un waxyaalaha kugu ridaya ka mid tahay akdu riba wa aklu maalil yatiim agoonta maalkeeda oo la cuno naartay ku gelinaysa watawalli carar weeye yowma zaxfi maalinka muslimiintay gaaladu iska hor imaadeen oo la cararo yowmu zaxfi rigrigada maalinkeeda la rigrigada waa maalinka muslimiintay gaaladu dagaalamayaan dagaalkaa in laga cararo waa xaaraan wa qadfu lmuxsanaati almu'minaati alghaafilaat u ilahi yuu nabigu yihi sala allahu alayhi wasalam qadfu lmuxsanaat haweenka gabdhaha muxsanaadka oo dhowrsoon almu'minaati oo ilaahay rumeeyey alkaafilaati haddana dembiga iyo macsiyadaba hilmaansan kuwaasoo la qadfo oo xumaan lagu sheego zine iyo xumaan lagu sheego ayagana waa muxsanaadoo way dhowrsan yihiin waa mu'minaadoo ilaahay bay adeeceen waaba kaafilaadoo dembiga wayba hilmaansan yihiin oo kumaba fikirayaan inay macsiyaystaan ama dembi galaan maba ku fikirayaan qalbigoodaba kuma jirta kuwaasoo la qadfo xumaan lagu sheega waxay ka mid tahay toddobada dembi yani waa khisle ee lagu halaagsamhayo muubiqaadkay ka mid tahay waa weyn qofka naarta gelina marxaban hadda qadfulmuxsanaat baa la cabiray hadda gabdhihii baa la cabiray qadfu qadfulmuxsiniinna waa la mid ragga muxsiniinta oo dhowrsoon oo wanaagsan oo yani ahlu cibaadada ah haddii un yani la qadfana oo yani xumaan lagu sheegana saasoo kale un muttafaqun caleyh almuubiqaat almuhlikaat toddobada wax halaagto sabcu lmuubiqaat yani almuhlikaat wey o kuwa qofka halaagaya naarta ku ridayo baabu taqliidi taxriimi ribaa ribada xaaraannimadeeda adaygeedaa meesha leeg ribadu waa xaaraamde meelnaba kuma banaanaanaysa w qaala allahu tacaala aladiina kuwa ya'kuluuna aribaa ribada cunayo laa yaquumuuna ma kici karaan ma istaagayaan qiyaamaha markii hadhow lasoo saaro ilaa kamaa yaquumu siduu u istaaga ma ogiye alladii midka yatakhabadahu shaydaan shaydaanku asiibay min almasi taabasho uu ku asiibay qof jin ku dhacay see u istaagaya uu dhacdhacaya kolba geb buu leeyay qofka ribada cunana saas way hadhow markuu soo kaco kolba waa dhacaya ay dalika waxa weeye wayahay cuquubadaas ku dhacdeena maxay tahay biannahum bisababi annahum qaaluu ay yidhaahdeen weeye bisababi qawlihim weeye inama albaycu baycu mitlu ribaa bay yidhahdeen mushabaha iyo mushabahubihiga mushabahubihigaa asala soo maha beeci asalka ahaa yay waxay ka dhigeen mid faracaho mushabaha bay ka dhigeen ribadii xaaraanteeda mushabahubihi bay ka dhigeen oo waxay dhaheen beecan la kala gadanayaba waa mitlu riba riboo kale weeyo oo ribadaaba asal ah inama albaycu mitlu riba saasay yidhahdeen wa axalla allahu lbayca beyca ilaahay baa xallilay wa xarama ribaa ribadana ilahay wuu xarimay faman jaa'ahu ninkuu u yimaado mawcidatun mawcido min rabbihi rabbigii xaggiisa ka ahaatay u timaado waaya oo fantahaa reebtoomo oo markaa ka haro markuu maqlo falahu maa salafa wixii hormaray waa loo dhaafaya wixii hormaray waa laga cafinaya intuuna nahyigaas u imaanin horteed wixii uu sameeyey waa loo dhaafay falahu maa salafa waamruhu ila allah ya wa amruhu amarkiisuna ila llahi waay yaxkumu baynahum yowma alqiyaamati ilahay baa xukminaya waman caada ninkii laabto oo markuu nahyigaa maqlay kadib iyo aayaadka ilaahay uu dhegaystay ku noqdo fa ulaa'ika kuwaasoo asxaabu naari naarta asxaabteedii weeye hum ayagu khaaliduuna fiiha naartay ku waarayaan yamxaqu llahu ribaa ribada ilaahay baa tiray oo barakadii ka qaaday wa yurbi sadaqaat sadaqadan ilaahay uu barakaynaya waa ayahay haddaad mu'miniintihiin ka tagaa lin waa isaga taga ribada utrukuu maa lakum cala annaas oo min aziyaada waxa dadka korkiisa aad ku leedihiin calaa ru'uusi amwaali kazaa'idka o bacda alindaari marka laydiin digay bacdigeed in kuntum mu'miniin bisharci illaahi haddaad sharciga ilahay rumaysantihiin oo ribadu maxay ahaan jirtay ninka qofka dayn buu ku siinayaa markaasu wuxuu ku leeyahay haddaad haddaba ii keenaysana waayo inteedii un waayo haddii waktigeedu kugu dhaafto waktigaan kuu qabtay inaad keeni weydo lacag baa kugu darman ogow ya marxaban shaygan haddaad hadda lacagtiisa i wada siinaysa waa intaa haddaad laba dhowr goor kale keke i yar yaraynaysana intaa wa maxay ku kala duwan yihin waa ribe waa ribe ay qofkii baad daynta ka qaadanaysaa waktigeedii markii la gaaray buu kuleeya ma hayo ma hayso miya haa intaasaan ku daray intaa unbaa keeni hadduu haddana keeni waayo intaasaan ku daray marxaban waa ribade waa xaaraan wey fain lam tafcaluu haddiina yeelin buri ilaahay haddiina ribada iska ilaaliyna ka tegin fa'danuu yani ogaado bixarbin min allahi wa rasuulih dagaal ilaahay iyo rasuulkiisa xaggiisa ka ahaaday bal yani u diyaar garoobaya marka waa layla dagaalamaya waa layla dagaalamaya marka waa waciid aad u daran ayaa ku soo arooray wy ya wain tubtum falakum ru'uusu amwaalikum laa tadlimuuna walaa tudlamuun baa ilaahay leeyahy haddaad toobad keentaan oo amarka qaadataan waxaad leedihiin maalkiini intuu ahaa baad leedihiin ya laa tadlimuun inaad adinku wax dulmisaan lama ogola biakdi ziyaada waxaana korka dad ka saaraysaan walaa tudlamuun adinkana laydinma dulmin hayo oo intiini adinku aad qofka ku lahaydeen laydin diidi maayo idinka dhici maysa waa war intii lacagtii intii un bay ku ahaanaysa wahaakada ya waayahay oo hadda yani waxyaalahan waa yani wax lagu kala gato o dhan iyo lacagaha meelaha la dhigto intii bankiga iyo meelaha la geysanayo ziyaadaysa iyo waxaas oo dhan waa ribo de waa xaaraan de waa xaaraan lama isticmaali karo وعn iبn mascuud waxaa laga wariyey radي الlahu canهu qaal lacana rasuul الlahi rasuulka ilahi wuu lacnaday salى الlahu عalayhi wasalam rasuulka ilahi waa mala xadiiثu xadiiثa fakasiiraة fi صaxiixi mashhuuraة minha xadiiثu abi hurayrata asaabiq fi lbaabi qablahu yaa ka mid ah xadiiثka وعn iبn mascuud radي الlahu canهu qaal lacana rasul lahi wuu lacnaday sal الlaه عalيه wasalam aakila riba ribada ninka cuno wuu lacnaday nabigu wamukilahu midka cunsiiyey wey waa midka dalaalka u ah qof u kala dalaalay ka dhex shaqaynayo kaana waa la mid wey waa midkii cunsiinaye ama ukala wax u kala dhamaynayay rawahu muslim zaada tirmidiy wakayruhu wa shaahidayhi iyo wakaatibahu labada markhaatiga ka aribada iyo midka karaaniga uhe warqadaha u kala qorayo intaba wuu lacnaday nabiga aa wada malcuun kulli ay lacnaduna hade wax yar maaha baabu taxri ay marxaban baabu taxriim riya istutuskii xaaraannimadiisa ee halkan laga galay alriyaa inaad camalka istutuso oo ilaahay dartii aadan u samaynin qaala allahu tacaala wamaa umiruu lama amrin ila liyacbud allah ilahay inay caabudaan unbaa la amray mukhlisiina xaaliya kuwa uqalisa lahu lilahi addiina alcibaada cibaadada inay ilaahay dartii u sameeyaan xunafaa'a xaaliya kuwa iilanayo oo diinaha baatilka oo dhan ka leexanayo diinta xaqa raacaya wey wa qaala tacaala ilahay wuxuu yihi laa tubdiluu sadaqaatikum yaa ayuha aladiina aamanuu laa tubdiluu sadaqaatikum sadaqadiina ha burinina bilmanni manna sheegasho soo waxaa kuma siinin soo kaa kuma yeelin iyo wal adaa dhib kaaladii yunfiqu maalahu ri'aa'a annaas oo midka maalkiisa ku burinaya maniga iyo adaha waakee kaladii yunfiqu maalahu maalkiisa bixinayo ri'aa'a annaasi dadku isku tutusaya ya inuu dadka isku tuso u bixinaya markaasuu maanta o dhan sheeg sheegi waxaasaa bixiyey iyo so waxaa kuma siinin iyo saa kuma yeelin waxaasu maanta lagu hayn wa qaala tacaala yuraa-uuna annaasa dadkay istutusinayaan walaa yadkuruuna allaha ilaahay ma xusaan ilaa qaliilan wax yar mooyaane munaafiqiinta ilahay ku tilmaamay ya dadkay istutusaan markay camalka samaynayaan walaa yadkuruuna allaha ilaa qaliilan qofka muraa'iga waxaa lagu yaqaanaaba camalka istutuso marka uu dadka la joogana camalka nashaad uu helaya markaasuu cibaadada wanaajinaya ee uu qurxinaya uu dheerdheeraynaya markuu keligii meel joogana laba ragcadood ma tukan karo hadduu tukadana galab galab buu ka siinaya isagoo rabin hadda laakiin dadkaa fiirinayo aad buu cajiib oga dhigaya camalka haddi dadka unbuu u camalfalaya ma isagaaba ilahay u camalfalaya ya maraxawan dadku maxay kuu qabanayaan haddaad aftooda wax ku wanaajiso maxay kuu qabanaya marka dadkaan bay ha arkinba mar haddaad ilaahay caabudayso oo cibaado gudanayso ha arkinba dadka iyo qalbigaagaba kusoo dhici cibaadadan dadku yan ku dhihin waa ninkaan uu cibaado badan yahay miyaa yan ku dhihina ha oga tegin ya darta dartood ha lagu dhaho yani uu cibaado badan yahay ha lagu dhahana ha u samayn ya asulhawe marxaban aka وعn abi هurayرaةa waxaa laga wariyey radي الlahu عanهu samictu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam yquul qaala الlahu taعala ilahi wuxuu yidhi ana anigu agna shurakaay kuwa shurakada ah ee wax isku leh kan ugu deeqtoon baan ay ugu qanisan cani shirki shirkigana ka deeqtoomay shirki iyo wax laysku leeyahay anigu qani baan ka ahy waan ka deeqtoomaa buri ilahi man camila ninkii camal fala camalan camal camalkoo ashraka uu wadaajiyey fiihi fiigiisa maci aniga macayga kayrii uu wanaajiyey wax kaloo ila wadaajiyey aniga iyo qof kaloo camal isgu kaana daray ay laba ragcadood ilaahay darti u tuko laakiin ha lagu ogaado inaad salaad quruxsan tahay baad ku dartay xoogaha dadkii baa ku arkayaad leedahay soo ma taraktuhu waan ka tegayaa asagi iyo wa shirkahu wixii uu uu isku dhex waday ee aniga iyo keyrka uu la wadaajiyay asagaan isaga tegi meeshuu doonaa la aado rawaahu muslim wax laysku leeyahy an waxba ku fali maayo ilahay subxaana wa taala ay qiyaamaha markuu qofkaa soo istaago ilaahay wuxuu leeyahay qofkii aniga aad ila wadaajisay ora sawaab u raadso anigu wax laysku leeyahay ma rabe aan ka deeqtoomaya wacanhu waxaa laga wariya can abi hurayrata qaala wuxu uhi samictu rasuula allahi sal alay slam yaquul ina awala annaasi dadka midka ugu horeeya yuqdaa la xukumaya yowma alqiyaamati ay caleyhi dushiisa la xukumaya rajulu nin way ustushida shahiidooye oo dagaalka gaalada ku dhintay fa utiya bihi waa la keenayaa facarafahu ilaahay baa aqoonsiinaya nicamahu nicmooyinkii nicmadii uu u sameeyey nicamtiisi baa la qirsiinaya facarafahu ilaahay wuxuu qirsiinayaa nicmatahu nicmadiis soo nicmadaa kumaana siinin facarafaha wuu garanayaa oo wuu qirayaa ilaahay ow haa waad ii nicmaysa qaala ilahay wuxuu leey famaa camilta bihi fiiha maxaad ku camal fashay nicmada aan ku nicmeeyey caafimaad baan ku siiyey cimri baan ku siiyey caqli baan ku siiyey haye maxaad ku camal fashay qaala wuxuu leeyahay qaataltu ilahu waan dagaalamay fiika ay liajlika adiga darta xata stushitu ilaa aan shahiid noqdo oba gaalada aan kudhi dagaalkeeda aan ku dhintay qaala ilahay wuxuu leey kadabta been baad sheegtay walaakinaka adigu qaatalta waa dagaalantay lian yuqaala in lagu yidhaahdo jari alla ninku geesisoona ninku balaayoha maanta ma arkaysa wuxuu cajab dhigay haye insaa lagu dhaha unbaa doonaysay faqad qiila waaba lagu yidhi faqad qiila waanaba lagu yidhi intaa unbaa doonaysa amaanta adana adduunyada way intaalle un ninkii geesi buu ahaa uma amara wuu amrayaa bihi ninkii buu ilaahay amrayaa fasuxiba waa la jiidaya calaa wajhi wejigiisa yaan lagu jiidaya dhulka xataa ulqiya fi naar ilaa naarta lagu tuuro warajulu weeye midka labaad oo la xisaabayo tacallama alcilma cilmigii buu bartay wa callamahu dadkiibuu baray wa qara'a alqur'aana qur-aankiibuu xifdiyey markaasuu yahay qur-aanku waa xaafido qur-aankiibuu yaqaana fa utiya bihi waa la keeni facarafahu ilaahay wuxuu qirsiinayaa nicamahu nicmooyinkiisa facarafaha wuu qiri ilaahay waad ii nicmaysa qaala wuxuu ilahay leeyahay famaa camilta fiiha maxaad ku qabatay maxaad ku camal fashay qaala wuxuu leeyahay ilaahay ow tacallamtu lcilma cilmigii baan bartay oo wacallamtuhu waay dadkiina waan sii baray wa qara'tu fiika alqur'aana qara'tu lqur'aana qur-aankii baan bartay fiika liajlika markaasaan dadkiina sii baray qaala ilahay wuxuu leey kadabta been baad sheegtay walaakinaka adigu tacallamta waad baratay liyuqaala in lagu yidhahdo caalimun caalim wey wa qara'ta alqur'aana qur-aankii baad akrisay liyuqaala in lagu yidhahdo huwa qaari'un weyninku waa xaafid faqad qiila waaba lagu yidhi waanaba lagu yidhi waxaad doonaysa waad heshay un wax kaloo ajrood u fadhida ma leh uma amara bihi wuu amrayaa fasuxiba calaa wajhi wejigiisaa dhulka lagu jiidaya xataa ulqiya fi nnaar warajulu weeye midka saddexaad oo isagana la weydiinayo wasaxa allahu ilaahay wuu waasiciye calayhi dushiisa oo wacdaahu uu siiye min asnaafilmaali maalka noocyihiisii oo dhan baa la siiyey hanti baa ilahay ku furo nooc kasta wuu leeyahy fa utiya bihi waa lala imaanaya facarafahu ilaahay wuu qirsiinayaa nicamahu nicmooyinkiisii facarafaha wuu qiri qaala ilahay wuxuu leeyahy famaa camilta fiiha maxaad ku camal fashay oo maalkan aan ku siiye farada badan maxaad ku qabatay qaala wuxuu leeyahay maa taraktu ilaahu kama tegin min sabiilin waddo tuxibu aada jeceshahay an yunfaqa fiiha in wax lagu bixiyo ilaa anfaqtu fiiha waan ku bixiye laka liajlika adiga dartaa meel alla meesha aad ka raalliga ahayd ba adiga dartaa baan ugu bixiye ilaahay qaala ilahay wuxuu leeyahy kadabta waa beenta beenaalaa tahay walaakinaka adigu facalta waad samaysay maalkii baad aad u bixisay liyuqaala in lagu yidhahdo huwa jawaadu ninku deeqsisoona hebelle waa deeqsi la iska yaqaano faqad qiila waaba waanaba lagu yidhi waxaad doonaysa waad heshay oo waa lagugu ammaanay adduunyada uma amara bihi ilahay wuu amraya fasuxiba calaa wajhi wejigaa dhulka loogu jiidaya uma ulqiya fi naar naarta lagu tuuraya saddexdii camaloo ugu cajab badnayd haddii lagu fakan waayo maxaad umalaynaysaa khatarteeday leedahay ha ijaaz fi sabiila nin ku dhintay yaa sidaa loo galo naartii lala aday wey ay marxaban ay rawaahu muslim jari-un bifatxi ljiimi wa kasri raa'i wa bilmadi la akriyo jari ay shujaacun xaadiq geesi aad u cajab badan hal lagu yidhahdo baad islahayd wey baana lagu yidhi wey marxab وعn iبن cmr radي الlahu canهuma ana naasa dad baa qaaluu waxay yidhahdeen lahu waxay u yidhahdeen cabdulahi بn cmar dad baa cabdulahi بn cmar intay u yimaadeen ba waxay ku yimaadeen inaa anagu nadkulu waan usoo galnaa calىa sulطaanina ninka madaxda noo madaxweynaha oo fanaqulu waaye waxaan u nidhaahnaa kuwa madaxda ah bikhilaafi ma natakalam waxaan ku hadlayna khilaafkiisa idaa karajnaa min cindihim agtooda markaan kasoo baxna madaxweyne madaxweyneyaashaan usoo gelaynaa iyo nimanka kale madaxda wasiirada iyo guddoomiyayaalka iyo waxaas oo dhan markay aan la joogno waan ammaanayna khayr allah ku siiye wax badan baa dadka u qabatay kan baad yeeshe waxbana kama jiraan ogo waa afka un keliya mar alla markaan kasoo baxnona waa lacnadayna ilaahu kan dhinac noo dha baraka bal arrintaa ka warbaaday cabdullahi ibni cumaro ma dembi ba taasay su-aale qaala ibnu cumar wuxuu yihi radia allahu canhuma kunnaa waxaan ahayn nacudu kuwa ku tiriya haadaa midka nifaaqan baan ku tiri jiray munaafiqnimo calaa cahdi rasuuli llahi sala allahu alay wasalam arrintaa waa munaafiqnimo waa xande xan waxba tari mayse haddii aad qofka dulmigiisa ka nahiyo madax kastaba haadee ha ka heybaysan ilahay baa laga cabsadaaya waxaad tidhahdaa warniyow ilaahay ka baqo iska daa dulmiga iyo balaayada aad samaysa dadka cadaalad u samee haddaadan dhihi karin soo maaha de xaq ma fulin kartid iska aamusna waa xamanin shib iskaga dh haddii lagu weydiiyana waxba ha ka sheegin waaya laakiin banaanka inaad ka- ka xamato markood u imaatana aada ammaanto waaya rawaahu lbukhaariy waa munaafiqnimo taas وعن جندب علي بن عبد الله بن سفيان رضي الله عنه قال قال النبي وحوري صلى الله عليه وسلم من سمع نك اسم مغشي يعني السمعة وحو سمية واي هل هو مقلب وحو سمية سمع الله به إلهي بقى اسم غشيني يعني جازاه الله بسمعته استتس كيساس إلهي بقى كو أول مرنا يو يعني مشاكلة ليه مشاكلة لفظ مشاكلة الله يستهزئ بهم وكلمه ومكروا ومكر الله أكل تاسو كل نصوص كوسو أرضي من باب المشاكلة اللي لفظ يا لفظ اللي رعسينا سمع الله به إلهي بقى اسم غشينه معناه waxa way jazaahu Allah bi sum'ati istutus kaasa Ilaahi ku jazaynaya waman yuraa'i ninki istutusana yuraa'i Allah bihi Ilaahi baa ku jazaynaya ku abaal marinaya istutuskiisa hada uu qiyaamaha la fadaxayn doona muttafaqun alayh ورواه مسلم ايضا من روايه ابن عباس رضي الله عنهما سمع بتسجيد الميم معناه اظهر عمله عمل كيسب اداهري للناس ذات الرياء استوت ترت سمع الله به فضح الله الهي با فضحين يوم القيامه ومعنى وياه man raa'aa raaa allahu biina maxay tahay macnaheed ninkii istutusiyo ilaahay baa istutusay macnaheedu waa maay man adhara linnaasi alcamala man adhara ninkii u daahiriya linnaasi dadka alcamala saalix liyacduma inuu weynaado cindahum agtooda inuu nin weyn ku noqdo walaysa huwa kadaalikana ma aha ra'a allahu bihi ay adhara allahu sariiratahu ilaahay baa sirtiisa bana calaa ru'uusi lkhalaa'iqi baa ilahay kusoo faydaya qiyaamaha lagu fadaxayn وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال وحر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم علما علم نكي برته oo mimaa kii ka mida yubtaqaa lagu dalbay bihi asaga wajulaahi ilaahay dartii cilmiga loo baranayay uu bartay caza wajal laa yatacalamhu xaaluusa u baranaynin ilaa liyusiiba bihi inuu ku helo cardan min addunya xoogaha addunya aad ku heshi buu leey ya cilmiga haddaad haddaad wax barato xoolaad heli adduunyaad heli madaxnibaad heli meel baa lagu dhiib buu leeyahay saas wax ku baranaya ya waaye haddaad jaamacadda ka soo baxdo oo shahaadada aad ka soo qaadato oo shahaado la imaato kolleyba shaqo waad heli maxaa yeelay inaad wax taqaano maxaa noo muujinaya ilaa ilaa waa inaad shahaado la imaad jaamacadda wuxuu u gelay cilmigu akrisanaya wuxuu leeyahy aad shaqo ku hesho aya liyusiiba bihi cardan min addunya lam yajid ma helayo carfa aljannati jannada udugeeda yowma alqiyaamati yacni riixa jannada inuu galo iska dhaafay udugeedana xataa maba helay aa dhibaato weyn dhibaato weyn aya markaad cilmiga baranayso tacliimta aad ku jirto ama taxfiidka aad gelayso qur-aanka intaad baran inaad xifdiso aad doonayso aad qur-aanka baranayso ama jaamacadda aad gelayso waxbarasho aad u aadayso niyadaada wanaaji oo ilahay dartii wax u baraw naftaada inaad jahliga ka saarto islaamkana aad ku anfacdo diinta faafiso oo siday ahayd aad wax u akriso bes saas unu baro laakiin adduunye inaad ku hesho iyo in lagu qadariyo saa ha u baran kutubaha akriso oo aad reerkiina ku noqotid oo aad carrada wadaad ka noqotid haddaad waxaas u baranayso ya waxba ewer wey yahay waxba kama jira رواه داود وابن بسناد صحيح والحديث في الباب كثيرة مشهورة وان باب ما يتوهم waxaa loo malaynaya annahu riyaa istutus inuu yahay walaysa huwa riyaa istutus aan ahayn baa meesha laga gelay wax suu binaanta oga eeg istutus laakiin aan ahayn ana abu anabi dar waxaa laga wariyay radiyallahu anhu qaal qiila waxaa loo yidhi rasuulillahi sala allahu alayhi wasalam nabiga waxaa la su-aalay ara'ayta bal ka waran baa lian rajula nin yacmalu lcamala camal samaynaya oo min alkhayri khayra camal khayr uu sameeyey ويحمده الناس عليه dadkuna way ku mahadiyeen halka war ay midalan bo amal khayr buu habeenkii iska sameeyo marka camalkiisi un baa si lagu ogaaday waa uu la ogaadayo markaasaa lagu ammaanay khayr allah ku siiyay daaca badan baa tahay hebel daacadaas badan buu gutay asagana haddii xoogaa marka hore ilaahay dartii buu u sameynaya camalkan wuu la dhuntay camalkiisa meel ciduu haatu ku sameeyey haddii uun hadhow dadku ay maqlaana wuu ku farxaya xoogaa qalbigiisaa ku yar farxay arrintaa ka warran baa rasuulka rasuulka ilaahay qaala wuxuu yihi nabigu tilka taasoo caajilu bushra lmu'mini qofka mu'minkaa bishaaradiisii oo soo degdegtay wey ee maaha istutus maaha istutus maaha camalka ilaahay dartii aad u samaysay hadday un dadka kugu maadiyaan istutus maaha taas waa bishaaradii oo lagugu keenay un adduunyada rawaahu muslim baabu taxriimi nadari inaad fiiriso ila lmar'ati alajnabiya naag ajnabiya inaad fiiriso xaaraannimadeeda naag ajnabi haddii in la fiiriyo lama ogolo jirkeeduba xaaraan wey iyo wal amradi lxasani wiilka yarkay weli aan garka usoo bixin garmalaytiga ah haddana quruxda badan isagana waa lagu dambaabaya lama dhawri karo ligayri xaajatin sharciya xaaje sharciya haddayna jirin wey oo naagta nikaax oo kale waa loo fiilin karaa wejigeeda markii laga markhaati kacanay mucaamalo hadday tahay aad wax kala gadanaysaan labadiina hadaad shahaado inaad ku markhaati kacda haddaad doonayso mararkaasoo kale guur haddaad uga jeedo inaad guursato aad doonayso markaasoo kale meelaha laga dhawri kara sida wejiga iyo meelaha lamidka ah waa banaan tahay liqa- ligayri xaajatin sharciyatin taas wey intaa haddaan la haynin inaad wejigeeda iska fiiriso ama cawradeeda iska dhawrto lama ogola dee waa xaaraan waa dembi kabaaira weliba qaala allahu tacala ilahay wuxuu yidhi qul waxaad u tidhahdaa lilmu'miniin kuwa mu'miniinta yaquduu min absaarihim indhahooda ha laabeen indhaha ila laabaa la doonaya waqaala tacala ilahay wuxuu yidhi ina samca waa maqalki iyo walbasara araggi iyo walfu-aada qalbigi kullu ulaaika kaana canhu mas-uul waa la isweydiinaya kulli xibnahanu waxay kasbadeen hadhow waa lagugu su-aali waqaala tacala ilahay wuxuu yidhi yaclamu ilahay wuu ogyahay xa- khaa'inata lacyun isha khaa'inada ah buu ilahay ogyahay isha khaa'inada ah waate waa isha yani waxa xaaraamta oon la ogoleen wax ku dafaysa way qofku saanoo kale meel majlisu ufadhiya qof dumara halkaasoo kala martay markaasuu isha ku xadaya dhag ay wuu ku celinaya haddana markaasuu fiirinaya ishaa khaa'inada ilaahay wuu ogyahay iyo wamaa tukfi suduur qalbiga waxaa lagu qarinayo weli- iyo weliba ilahay ogyahay waqaala tacala ilahi wuxuu ina rabbaka rabbiga labilmirsaadi addoommaha midkii u cimilogelayo wey u cimilogelayay yacni camalkoodii oo dhan buu xifdinayaayo wuu u cimilogelaya oo wax ka fakanaya ma jira wey ilahay ilahay wax ka fakanaya ma jiro oo fahuwa muraaqibu licamali lcabdi wey laa yafuutuhu minhu shay wax ka tagaaya ma jiro sawaaun kaana siran waxaas camalkoo samaysay sir ahaado aw jahran ha ahaado fii khalwatin aw jalwatin ama khalwahaada ama dadka dhex joogo wax camaloo kaasoo dhacay kaasoo baxay adiga iyo wax aad qalbiga ka doonayso wax ilahay ka fakanaya maba jiraba wax walbaba ilahay u ogay وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحي النبي كتب waa la qadaray cala bni aadam bini aadam waa la qadaray nasiibuhu nasiibkiisi min azinaa zinada uu ku lahaa qof la arkoo bini aadana nasiibkii uu zinada ku lahaa waa loo qadaray mudrikun mid haleelaya weeye dalika kaas laa maxaalata shakina kuma jiro dembigii aya zinadii w macsiyadii qaybta aad ku lahayd oo lagu qadaray kollayba waad haleeli laa maxaalata alcaynaani labada indhood zinaahumaa zinadoodu annadru fiirada wey meel xaaraana inaad ku fiiriso wey naag ajnabi ah ha dhawrin naagtuna ninka ajnabiga ah iyasa dhawrin looma ogolo oo sida ragga haweenka xaaraan ajnabiga inay fiiriyaan ay xaaraan u tahay naaguhuna oo ma banaano inay nin ajnabi ah fiiriyaan ninkiisa meel kamid ay arkaan ay lama ogola le waayahay marxaban ko alcaynaani zinaahumaa annadaru wludunaani labadii dhagoodna zinaahumaa zinadoodu alistimaacu dhegaysi way wax aan banaanayn inaad ku dhegaysato xanta iyo waxyaalaha lamidka inaad ku dhegaysato waay walisaanu carabkuna zinaahu zinadiisu alkalaamu hadalka wey hadal xun oo laqwey inaad ku hadasho wey walyaddu gacantii zinaaha zinadeedu albadshu taabashada wey inaad naag xaarana ku taabato wey ya ama cawro aad ku taabato lama ogolo warijlu lugtina zinaaha zinadeedu alkhudaa inaad u tilaabsato wey haddaad meel xaaraana u tilaabsatood aado lugtii way zinaysad wlqalbu qalbigii yahwa wuu jeclaan wey yatamanaa wuu tamanin wayusadiqu dalika waxaasoo dhan waxaa u rumaynayo alfarju farjigii oo yukadibu wuu ku beeninayo markaad qalbiga wax ka doonto ama gacantiiyo farjiga unba ama u beeninayo ama u rumaynayo un hada lafdu muslim laga wariyey radia allahu canhu can inabiyi wuxuu ka wariyey sala allahu alayhi wasalama qaala iyun yihi nabigu iyaakum waljuluusa fi duruqaat iyaakum adinka iyo waxaan u kala digayaa waljuluusa fadhi aad fadhiisataan fi duruqaati wadooyinka waaye wadooyinka aad fadhiisanaysaan iska ilaaliya oo iska daaya buu nabigu yihi qaaluu waxay yidhahdeen yaa rasuul allah maa lanaa nooma sugnaanin min majaalisinaa makaanu fadhiga annaga buddun maaran aan ka maaranno nooma sugnaanin waay maa lanaa buddun maa lanaa ghinan kaaftoon iyo maaran aan ka maaranna nooma sugnaanin lanaa annaga min majaalisinaa aan ka maa aan ka maaranno waay meelaha aan fadhiisanno waay nataxaddathu fiiha waan ku sheekaysanaa oo meelahaas waan ku kala warqaadanaayo ama nataxaddathu xaal aanu ku sheekaysanayno kama maaranno faqaala rasuulu llahi wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam faidaa abaytum haddaad diideen ila almajlisa inaad fadhiisataan wadooyinka maogi haddaad wax kala diideen faacdu dariiqa dariiqa siiya xaqahu xaqiisa siiya haddaba waddada xaqeeda siiya qaaluu waxay yidhahdeen wamaa xaqu dariiq dariiqa xaqiisu muxuu yahay yaa rasuula allahi ilaahay rasuulkiisiiyo qaala wuxuu yidhi nabigu qadulbasari aragoo la laabo way waddadaa markaad fadhido waa inaad indhaha laabto oo yani waxyaalaha xaaraanta iyo cawraadka iyo aada indhaha ku taagin wa kaful adaa dhibkii oo la reebo waaye dhibka oo la reebo wax alla wixii wax dhibayo dhanba waa inaad ka hor tagto adiguna aadan samaynin qowl iyo ficilbo wixii yani dhibahoo dhanna aada celiso wey waradu salaami salaamtii oo la radiyo wey walamru bilmacruufi wanaagii oo dadka la amro weye wanahyu can lmunkari xumaantii oo la reebo wey muttafaqun caleyh wacan abi dalxata waxaa laga wariyey zayd binu sahlin radi allahu canhu qaal kunaa waxaarin qucuudun kuwa fafadhiyo bilafniyati baanu fafadhinay buuri bilafniya ayaanu fariisanaynay buu yidhi meelahaas yani banaanka ah ayaanu fariisanaynay ay marxaban afniyada yani meelaha guriga banaankiisa ahle guriga barxaddiisa yaa afniya loo yaqaanaa wey ardaaga guriga yani oo barxaddiisa banaankiisa hore ah kaasaa la yidhahdaa wey kunaa waxaanu ahayn qucuudan kuwo fafadhiyo bilafniyati guriga barxaddiisa ama banaankiisa nataxadasu fiiha waan ku sheekaysanaynay fajaءa rasuul llahi baa yimi salى اllahu alayh wasalam faqaama calayna wuuna dul istaagay faqaala wuxuu yidhi maa lakum war maxaa idiin sugnaaday weli majaalisi sucadaati banaanka inaad fadhiisataan maxaa idinku kalifay ayahay maxaad u fadhiisanaysaan banaanka ay maa lakum maxaa lahaantiina yani maxaa idinkugu sugnaaday ood ka rabtaan oo dan ood ka leedihiin weli majaalisi sucadaa'i iyo banaanka ol banaanahoo la fadhiista waay banaanahoo la fadhiista marxaba ijtanibuu ka fogaada majaalisa sucadaa meelaha banaanka oo la farfadhiista isaga fogaada faqulnaa waxaan nidhi inamaa qacadnaa waan fadhiisanay ligayri ba'sin wax dhiba kuma hayna rasuulka ilaahay ligayri ba'sin wax un dhibahoon hadda meeshaan ku hayno ma jiro oon cidna kuma dhibayno waan iska fadhinaa un qacadnaa yani qacadnaa waan fadhiisanay natadaakar anagoo sheekaynayno mudaakarada waxaa la yaha masaa'il lcilmi anagoo mudaakaraynayno oo yani cilmi isweydiinayno wanataxadas anagoo ka sheekaysanayno fi lumuuri lmubaaxati umuurta mubaaxa ahoo aan yani aan wax dhiba lahayn oo dembi aan hayn taa un baan ku haynay wey inaan masaa'il cilmia isweydiinayo qisooyin iyo inaan yani umuurtan iska caadiga ahoo iska mubaaxa ka sheekaysano saa un baan u fadhinaa qaala wuxuu yihi nabigu imaa laa haddii aad diideen wey imaa laa haddaad diideen yani in kuntum haddaad tihiin laa tatrukuunaha kuwa aan ka tegaynin oo inaad daysaan aad diideen wayahay fa-aduu xaqahaa waddada xaqeeda guta qadul basari weeye aragga oo la laabo wa radu salaami wey salaamta oo la radiyo wa xusnulkalaami iyo hadal wanaagsan wey dariiqa xaqiisa guta oo xaqiisuna waa maxay qadulbasar aragga oo la laabo way radu salaam xusnulkalaam hadal fiicanoo dadka aad kula hadasho waxun aada ka horgeey rawaahu muslim asucadaatu waxa weeye bilami saadi walcayni aduruqaad wadooyinka way wadooyinka aad fadhiisanaysaan iska dhaaf imaamu muslim baa xadiidkaa wariyey wa can jariir waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal sa'altu rasuul llahi rasuulka ilaahi baan weydiiyey sala allahu alayhi wasalam can nadri lfaj'ati waayo fiirada oo kadada awa haddii si kada adoon u qasdin ishu ay wax kaaga dhacdo oo xaaraan bay kaaga dhacday ishii ama cawra aad aragtay ama waxaan banaanen bay si n qasad la-aan ayay ishii kaaga dhacday bal ka warran bu i rasuulka ilaahi can nadri lfaj'a fa qaala wuxuu yihi nabigu isrif basaraga araggaaga ka il marka u horayso markii ay yani kugu dhacdo ishu kaaga dhacdo araggaaga ka leexi marka mar damba ha dhowrin wailaa asimta waad ku dambaabi oo bidawaami nadari fiirada haddaad kusii daa'im yeesho meesha markay isha kaaga dhacda haddaad kusii hayso oo sii fiiriso waad ku dambaabi mar alle markaa dhag ishakas isago ka laabo indhaha ka laabo mar dambana ha ku celin ya laka luulaa wa calayka haaniya saasaa riwaayada kusoo aroortay wey laka luulaa wa calayka haaniya midda hore adaa iskale waa lagu dhaafaya wa calayka haaniya laakiin mar labaad ha ku celina isha marka isha markaaga dhacdo marka labaad ha ku celin rawaahu muslim wa can ummi salamata waxaa laga wariyey radi allahu canha qaalad waxay tihi kuntu waxaana cinda rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalama nabiga agtiisa ayaanu ku sugnaa oon fadhiyey wa cindahu nabiga agtiisana maymuunatu maymuuno gabadha la yidhaahdaa la joogtay fa aqbala waxaa soo qaabilay ibnu ummi maktuub cabdullaahi ibnu maktuub ninkii la dhihi jiray waa ninkii indhoolahaa ee mu-adinkaa waay wadalika bacda an umirnaa markiina la amray bacdigeed bay bilxijaabi intuu xijaabku soo degay bayn ahayd markuu ninkaa noo imaanay faqaala nabiyu wuxuu yidhi sala allahu alayhi wasalam ixtajabaa minhu ad iska xijaaba ninkaa ka xijaabta wa labiskiina qaata oo guryaha gal oo ka xijaabta saasuu nabigu yidhi faqulnaa waxaan idhi yaa rasuul allah alaysa huwa acmaa soo nin indhala maha waxaa uga xijaabanaynaa sooma indhalo namaba arkabe meelahaan iska fadhinaynaa masagaabana arko ya waayahay alaysa huwa asagu miyuusan acmaa mid indhal oo laa yubsirunaa ana arkayni walaa yacrifunaa anana garanayn faqaala nabiyu wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalama afacam aayahay afacam wayaani oo antuma oo adinku miyaad indhaladihiin asoo asagu indhalay adinku miyaad indhaladihiin alastumaa miyiina ahayn oo tubsiraani kuwa arkay akaadi marka adinku iska qariya dee adinka naftiina dhawrida aad ninkaan dhawraysaan waa nin ajnabiya laydinma ogole hadduu asagu indhaga iyo waysidin arkayni adinku ka xijaabta orda yani guriga gala oo waayahay melus ina ka arkayni asaga taga oo maaha dumarku macnaa in maaragtay ragga un keliya ee ayaga fiiradooda xaaraan ka tahay ee ayagu ay iska dhawri karaan maaha sida aan loogu ogolayn raggu inay haweenka ajnabiga dhawraan haweenkuna ragga ajnabiga inay dhawraan lama ogolo waa inay indhaha markay oga dhacaan indhaha ka laabtaan yahay indhaha waa inay ka laabtaan rawaahu abu daawuud baa wariyey watirmidi waqaala wuxuu yihi xadiidun xasanun saxiix wacan abi saciid waxaa laga wariyey radia allahu canhu ana rasuula llahi sala allahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi nabigu laa yanduru rajulu qofku yuusan fiirin ilaa cawrati rajuli ninka kale cawradiisa lama ogolo waxa la isu diidayo ajnabiga naaga un keliya ma aha cawrada sideedaba in la dhawraba lama ogolo cawra in la dhawro waaya lama ogolo hataa midda adiga kugu taalaaba karaaha fiiristeedu shareecada qof kale iskaba dhaaf marka sideedaba cawro wax la dhawraba ma aha ama nin haado ama qofku jinsigiisa haado ama jinsiga la haado walal mar'atu naagtuna yaysan arkin oo ilaa cawrati lmar'ati naagta kale cawradeeda walaa yufdi rajulu ninku yuusan la gelin ila rajuli ninka kale fii sawbin waaxidin hal mara yaysan isla xidhan lama ogolo oo jirkoodu istaabanayo hal mar keliya inay isku duubaan oo jirkooduna istaabanaysa lama ogolo walaa tufdi lmar'atu ila lmar'ati fi sawbin waaxid laba naagoodna inay maro isla galaan oo keligood jirkoodu istaabanaya lama ogolo qof la arka waa inuu qof kale badankiisa ka xijaabo ya oo isqariyo oo wax gaara uu xirtay hakada rawaahu muslim baabu taxriimi lkhalwa khalwada xaaraannimadeeda in lala qaali noqdo biljnabiyati bilmar'ati alajnabiyati naag ajnabi ah naag ajnabi inaad guri kula qaali noqoto waa xaaraan wa bilamradil jamiilina waa lamid wiilka iyada quruxda badanna waa lamid asna garka usoo bixin garmalitaan guri inaad kula qaali noqoto lama ogolo wasakata almusanifu uu ka aamusay canhu can ilamrad waa lilcilmi bihi mima qablahu horu dhowr goor usoo sheegayo dee waa la ogyahay wiilkaas isaguna yarkay aan garku usoo bixin guri inaad kula qaali noqoto lama ogolo waa xaaraam waaya sidiisa o naagta hataa waa kasii daran yahay bal hal naagta way ku xalaal noqonaysa hadda haddaad nikaxsatee isaga weligiiba xalaal ku noqon maayo marxab qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi waidaa sa'altumuuhunna haweenkii haddaad su-aalaysaan mataacan ay xaajatan dan haddaad weydiisanaysaan fas'aluuhunna weydiiya min waraa'i xijaab min waraa'i satrin asturka gadaashiisa ka weydiiya waxaasaan u baahanahay haddaad yani salaamaysa ama la hadlaysa korkaa ka salaam ay ma aha inaadu dalaq iska dhahdo haweenka ajnabaadka aada bartanka u gasha mahaw saddex saddex orod وعan cqbata بn caamir waxaa laga wariyey radi allahu canhu ana rasuula اlahi salى اlahu alيه wasalam qaala wuxuu nabigu iyaakum adinkayo waxaan u kala digayaa wdukula cala nisa haweenka oo loo galo haweenka ha u gelina oo hala qaali noqonin oo ayago dad maxrama la joogin guryaha ugu gelina faqaala rajulu nin baa yidhi oo min alansaari ka mida ninkaasoo min alansaari ka mida afara-ayta alxamwa dumaashiga ka warranba rasuulka ilaahay dumaashiga ya gabadha uu walaalkaa qabo walaalka adiga kula dhashay gabadha uu qabo waa dumaashiga maogta dumaashi waad ogtahay soo ma seed yeelaysaa gurigii ma iska soo gelaysaa qaala wuxuu nabigu alxamwu almowt dumaashigu waaba mowt kaasaaba ugu daran marxaban ko oo dee see mawt ku noqday oo macnuhu waxa weeye naagta khalwada in lala qaali noqdo qofkan ajnabiga ah waxa loo diidaya waa ma hadde xumaan buu sharcigu ka cararaya soo ma wixii xumaan keeni lahaa yaa laga fogaanaya marka lalaba qaali noqon maayo ama tuume iyo waxaasba keenayo ninkaan marka dumaashiga ah qof kaleoo ajnabi ah hadduu guriga soo galgalo waa la tuhmaya laakiin dumaashiyaa tuhmaya guriga walaalkiisuu sii gelaya un guriga ayaga abale soo maha marka nina ma tuhmaayo oo waaba qoladii guriga lahayd marka haddii kaasaaba ugu dara ey ina alkhawfa minhu akharu uu badan yahay min hayri kaasaaba yani aada ugu badan wa yani washaru shartina yatawaqacu minhu aad baa looga yaab looga looga cabsanaya waalfitnatu fitnadiina akharu waa litamakunihi min alwusuuli ila almar'ati waalkhalwati min gayri nakiir inuu gurigii galo qofkiina uu yani asagoon qof kale gurigii joogin waa uu la kulmo yaa iska suuroobi kartaa laleeyahay bikhilaafi lajnabiy ajnabi laakiin waa khilaafsan yahay nin ajnabi a dee gurigiisuu kusoo galo waa un si naadir oo dhifa wa laakiin kan waayahay nina ma tuhmaayo marxaba wa qaala ibn acraabi wuxuu yidhi hiya kalimatun taquluha alcarabu ay ku qoosho weeye كما يقال الأسد الموت لباح هو موت سيدا لو يراد أي لقاؤه مثل الموت لباح هذا لا كل هذا ملقى ونكاغا صبحه وأن غير عمله هلي وانت صدق كاسي دوسو بود وهي كاس وكانوا لم يهيب عليه وقال القاضي عيال وحو يري معناها وحوي الخلوة قال نقشب بالأحماء تدك يعني وهي هي يعني أحميده وقوة يعني دماشياشي وحا لمد قال لا خالي نقضه وهي مؤدية إلى الفتنة والهلاك يقاسين يساقفك فتنة إيه هلاك وفجعله وحا لغا يلك هلاك الموت موتك هلاك يسوك الله موتك هلاك يسي أساق وهاب اسكمت بالله فورود الكلام يعني مفرود الكلام هذا الكأريض كيس مورد التغليدي وي آيه مرحبا مركا حمكو سيدا ويا للي قولي هذا سكالي بأفسر يعني الحمو حمو يمحالي قريب الزوجي زوجك قرابتي ساليلا كأخيه ولالكي وي وابن أخيه وهاي ولالكي ويلك ودلي أذيرك ويهاي وي وابن عمه أذيرك ويلك ودلي إلما أذيرك يهين وي وحاسو دنوا قبل دماشيالك وي ماشيالك ninka walaalkii iyo midka ilma adeer in adeerka la ahaa wixii asagu uu dhalay ama yani wiilkii asaga uu walaalkii uu dhalay iyo wixii asagu waalidka uu ahaana adna waa la mid waa min qaraabati zawj un baa la yidhaha xamka min qaraabati zawj baa la yidhaha wixii asaga waalid u ana sadog buu gabadha u noqonay adeerkii iyo abiya abihii iyo adeeryaalkii wixii la mid a wixii uu la dhaliyo simana waa undumaashigeed wahaakada dadkaasaa la yidhaahdaa qariibu zawj wa marxaban qolyaha waxay leeyihiin alxamu almowtudan tafsiirkaa laga xoog badan yahay waxay leeyihin alxamu almowt oo waxay leeyihin isaga xamigu inuu usoo gelayo sida qofku uu u dhimanayo iyo naagta iyo seedigeed ugu yani dumaashigeeda ugu soo gelaya dadka xamweeda haddee xamigu waa min qaraabati zawj haddii la yidhaahdo mid maxramaha soo geli meeshi oon asaga khalwadiisuba xaaraan ahayn ya ninkeeda waayahay waay aabbihiis oo kale aabbihiis oo kale hadda ayada sadog buu u yahay soo ma marxaban ayada marka ajnabi kama ah ninka ayada qaba ninkii dhalay waayahay wax ajnabi ah kama aha gurigiisa wuu soo gelaya gabadhiisi weeyaan de marka gabadhi asaga uu dhalay la midtaa mida wiilkiisa uu qabo marka saasay leeyihiinoo xamka haddii lagu fasiro dadkaas oo kale sida mawdka uusan kuu moogaanayni xamku asagu de wuu soo gelayaa soo ma wuu soo gelaya asagu lama celin kara way kaas ay dembina ma aha laakiin tafsiirkaan hore uma xoog waaka oo saasuu yani soo naqliya wuxuu leey qawlulmaadaniy maadani qowlkiisa almuraadu bilxami abuzawj looga jeedo waidaa nahaa canhu wahuwa muxaramun fakayfa bilqariib sidee yani wuxuu asagu leeyahy ku fasirayaa xamkii oo yani zawjka aabbihiis ahaa oo asagu sodog yani kaas asagu hadee waaba maxram wey maya kaas baaba la yidhi ha iskaga joogo gurigii oo la yidhi oo yani maxaad umalaynaysa mid kasii fog maxaad umalaynaysaa marka taas asagu laakin tafsirka waa laga xog baday وعن iبن cabاs waxaa laga wariy رadي الlahu canهum ana rasul الlah sl عlيه وsلم qaala wuxuu yihi nabigu laa yakluwana axadukum yuusan la khaali noqonin bimra'ati naag qof adinka idinka mida naag yuusan la khaali noqonin oo meel cidlaa yuusan kula khaali noqonin waa naag ajnabiya ajnabi ka oo nikax u qabanay ilaa maca di maxramin qof maxrama inuu la jiro mo hadduu maxramkeedii la joogo oo ama zawjkeedii baa la joogo ama walaalkeed baa la joogo ama aabaheed baa la joogo taas ayadaa marka khalwo ma ma imaanayso waa iskala joogi kartaa dadki iyadana way kaa xijaabanta markaa dharkeedii bay iska qabtaa markaa wax yani khalwo la yidhahda ma jirto laakiin keligeed inaad meel kula qaali noqoto walow labiskeediiba ha qabtee taasaa la diidaya khalwada la sheegayna waa meel xumaan oo ay ku suuroobi kartaa laleeyahy gurigoo kale hadda haddii albaabkiisu iska furan yahay oo labadii qof meeshaas kale iska fafadhiyaan guriga albaabihiisuna ma xirno oo waa furfuran yihiin taasoo kale khalwo maaha laley al meeshaasoo kale kama suuroobi karto yani xumaan dadka xorta ogama suuroobi karto inay ku haweystaan alka وعn buraydaa رadي الlahu عanهu qaal qaala rasuul الlahi salى الlahu عalيه وasلaم nabigu wuxuu yihi xurmaة نisaaء اmhaajiriin mujaahidiin nimanka jihaadka aadoo jihaadka u baxay haweenkooda haweenkaas xaaraannimadooda cala alqaacidiina kuwii haray ee duulaanka ka haray ee xaaraam ka tahay ka xurmati umahaatihim hooyayaalka see xaaraam uga tahay siduu hooyadiis yani ay xaaraam uga tahay dadka jihaadka u baxay rag haweenka raggoodu maqan yahay saas oo kale xaaraam tahay waa dembi weyn de in meesha yani la aado oo khayaanay noqonaysa maa min rajulin ma jiro min alqaacidiina kuwii haray ah kaasoo yaklufu khaliif noqonaya rajulan nin min almujaahidiin nin jihaadka u baxay buu ka khaliif noqday fii ehli ehelkiisu kaga qalib noqdo oo reerk markuu baxayay muxuu yidhi hadi hebel reerkii adaan kaaga tegey bal reerkii si oga wade wakaas fa yakunu markaasu yuu khayaanayo fiihim reerkii buu khayaanay gadaashiis buu reerkii khayaanay ku sameeyey xumaan buu ugu dabamaray waaya ilaa wuqifa lahu waa lasoo joojinaya yowma alqiyaamati qiyaamaha lasoo taagaya fa ya'kudu wuu qaadanayaa min xasanaati xasanaadiisi uu maa shaaa intuu doonuu ka qaadanaya xataa yardaa ninkii mujaahidkae maqnaa ilaa uu raalli noqdo kii haray ee khayaanada sameeyey wax alla wuxuu camalaho sameeya halka loo soo dhigo waaa leey intaa rabta ka qaado ilaa uu asagu raalli noqdo uma altafata ilayna rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama nabigu wuuna soo fiiriyey buu leeyahy burayda saxaabiga la yidhahdo faqaala wuxuu yihi maa danukum qofka haddii la yidhaahdo ninkaan xasanaadkiisa guro inta adiga ku deeqdo maxaad umalaynaysaa waxba ka tegi maayo de kulliguu iska xabsanaya aw maxaa yaele aakhira waa loo baahan yahay mogta camalka saalixa aad baa loogu baahan yahay waxaan oo dhan way kugu yaraanayaan marka maxaad umalaynaysaa bur haddii lagu fasaxo intuu ka qaadan lahaa marxaba rawaahu muslim xadiidka imaam muslim baabu taxriimi tashabuh rijaali raggu inay isu ekeysiiyaan xaaraannimadeeda binisaai haweenka wa tashabuhi nisaai haweenku inay isu ekeysiiyaan birijaali ragga maxay isugu ekeysiinayaan fii libaasin dharka way isku labis bay qaadanayaan oo naagta hadday sarwaal iyo shaar ku labisata timahana jarato nin unbay noqonaysaa soo ma waxba laga garan maayo ninkuna inuu dharka haweenka qaato lama ogolo dahabka iyo waaya inuu waxaas gashado iyo silsiladaha iyo ama uu dhegta duleelistaba sida hadda dhagaha loo duleelshado ya waa xaaraan wa xarakatin xarakada inay isaga ekeysiiyaan oo sida haweenka uu laafyoodo ama naagtu sidii raggii oo kale intay u labisato ay sidii raggii u socoto wagayri dalik hadalkoo kale inuu isaga ekeysiiye lama ogolo lama ogolo wagayri dalika min juluusin fadhiga fadhiga haweenka oo kale loo fariisa o nawmin hurdadi waxaas waxaa lagu yani tashbiih keenayo o dhan lama ogolo can ibni cabaas waxaa laga wariyey radi allahu canhuma qaala wuxuu yihi ayahay cabdullahi ibni cabaas lacana rasuul lahi rasuulka ilahi wuu lacnaday sala allahu alayhi wasalam almukhanisiina kuwa yani nimawnaaga ah oo mina rijaali ragga ka mida waa ragga yani nimawnaaga oo yani mukhanaska liyo haweenka u eg eg labeeb camal wey marka haweenkii buu egyaho waa nimawnaag hadalka haweenkuu leeyahay maanta haweenku la sheekaysano niiq niiqdaasu ku waka naagaha buu jecelye kaas lacanad baa ku dhacday waa la waa la eryayaa weliba waa la eryayaayo magaalada laga buubinaya kaas haweenkuu fidnay waay maanta o dhan u ku dhex jiraya haweenkana sidoodaba waayo dadkaa waa raggaas isaga dhex jir dhexjirkooda ku badan ninba ma moodayaan marka wax ay ka qarsanayaanba male marka wax la arkaba wuu ogaanaya kaasoo kale kundaha ma fiicno waa laga buubinaya magaalada makas marxaban wlmutarajilaati haweenkii isu ekeysiiyeen ragga almutashabihaat min anisaai haweenka ka mida kuwa haweenka ka mid oo ragga isu ekeysiiyana nabigu uu lacnaday allati karijaali tashabuhan min anisa waa haween ragga isu ekeysiinay oo labiski iyo meel kasta fii riwaayatin lacana rasuul lahi sala allahu alayh wasalam almutashabihiina kuwa isku shabaho min arijaal rag ka mida binisaai yuu nabigu lacnaday iyo wlmutashabihaati dumarka isku shabaho yani wlmutashabihaati kuwa isku shabaho min anisa haweenka ka mida birijaal ragga isku shabaho qofku hadduu u dhashay baa laleeyahay xataa oo waxa kan dabeecada ay ka tahay hadalkan iyo waxaani ugu egyahay waay iska goo baa laleeyahay waa dabeecad xun eh waa lagala diriraya dabeecadaas wa an abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yihi lacana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama nabigu wuxuu lacnaday an rajula nin yalbasu xirinayo libsata libsa libsata almar'ati naagta labiskeeda nin ku labistay naag dharkeeda ku labistay waayahay nabigu waa waa lacnaday waa lacnaday walmar'ati naagna wuu lacnaday talbasu xirinaysa oo libsata rajuli ninkii hay-atu labiskiisa ninka dharkiisa bay qaadanaysaa taasuna wuu lacnaday nabigu rawahu abu daawud war biisnaadin saxiix wa canhu waxaa laga wariyay can abi hurayra qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam sinfaani laba nooc oo min ahli naari ka mida lam arahumaa anigu ma arag buy laakiin way imaan doonaan waa laba sinfi oo ahlu naar ah anigu ma arag laakiin way imaan doonaan qawmun qowm macahu macoodu uu yahay siyaadun ulo oo kaadinaa bilbaqari looda saynteeda aadmood ula gaagaaban bay wataan oo madmadow oo looda saynteeda aadmood yadribuuna biha naasa dadkay ku garaacayaan dadkay ku garaacayaan way ku cadaabaan iyo wa nisaa-un haween kaasiyaatun oo dhar qabo haddana caariyaatun qaaqaawow dhar bayna qabaan waana qaawoyin macanaa dhar dhar khafiifay qabaan oo waa dharka ugu qaalisan waana caariyaada oo iska qaawoyin aa duruucdaana baktiga oo waxba aan qarnayn oo maaragtay waaye marxaban kaasaaba hadda ka mida woy waana dharkaada hadda suuqa laga gato dumarku leeyahy midka ugu qaalisan wey wamaca dalika wuxuu qaranayana male wuxuu qaranaya male qofkii waa si qaawey midabkiisi baa caadi loo arkaya ko taas waa macno ama kaasiyaatun adduunyada markay joogaan waa yani wax dhar qabay u eg yihiin oo way labisan yihiin oo way qurux badan yihiin caariyaatun can alacmaali saalixati camalka saalixoo yani wanaagsanaana waa ka qaawen wax cibaado a male maailaatun can ilxaqi xaqii bay ka iisheen dariiqii xaqaha bay ka leexdeen oo way baadiyoobeen mumiilaatun raggana way soo iilayaan dadkay soo soo leexinayaan marka halkaasay taagtaagan yihiinoo wakaa dadkii un bay xagga usii wadaan ay ru'uusuhunna madaxoodu waxaad moodaa ka asmina ay ka asminati lbukti ya ka asminati lbukti ay hal geela kuruskeedoo kale almaa-ilati oo leexale ama majiirle waaya hal kuruskeedu aada u wen yahay haddana wax yar saas leexo u leh yaad moodaa madaxooda madaxa timaha intii kor la isugu xiro oo dudun laga dhigaa saas loo xiraya saas u leexinaya laa yadkuluna aljanata buri nabigu sala allahu alayhi wasalama kuwaa jannada marna ma gelayaan walaa yajidna riixaa urkeedana xataa ma helayaan udugeeda wa ina riixaa urkeeda jannada udugeeduna la yuujadu waa la helaa min masiirati kada wa kada min masiirati hamsa miati caam shan boqol oo sano intii loo socnaa loo socdaa laga helaa urteedana xataa ma urinayaan macnaha kaasiyaad waxaa weeye ay min nicmatillahi ilaahay nicmadiisi bay ka buuxaan weye caariyaatin way ka qaawan yihiin min shukrihaa nicmada ilahay shukrigeeda wa qiila waxaa li macnaahu tasturu way asturi bacda badanihaa badanka qaar bay asturi wa takshifu bacdahu qaarna way banayn idhaaran oo lijamaalihaa quruxdeeday muujinaysaa wanaxwi wixii lamid hadda dar way qabtaa mana qabto hadday badankii qaarna qarisay qaarna banaanye madaxeedii waxbay ku xirtay dhinac baa iska banaan diracun oo khafiifay qabtaa fariqay kusoo dhegto halkaasay keentay tinta halkaasa dhinac idin iska banaaye waay dhar way qabtaa dharna ma qabto haye waa kwaasiyaad waana caariyaad wa qiila waxaa li macnaahu macnihiis waxaa weeye talbasu waxay xidhanaysaa thawban raqiiqan mara jilicsan bay xidhan yasifu ma yani waaya thawbkaasoo yasifu sifaynayo lowna badanihaa badankeeda yani midabkiisa baa yuu sifaynaya inay castahay inay madowdahay baa badankeeda laga garan haakada waa duruucda waay xun yani xunxunka oo khafiifka ah kuwaas wey wa macnaa maa ilaad waxa weeye qiila waxaa la yidhi can daacati illaahi bay ka iisheen ilahay daacadiisii bay ka leexdeen wamaa yalzimuhuna xifdu wix inay xifdiyaan uu ku waajibto mumiilaatun waxa weeye yucallimna way barayaan gayrahuna gayrkoodna xumaantaasay barayaan oo fa calayhina waaye ko ay yucalimna way barayaan gayrahuna gayrkood ficlahuna ficilkoodii almadmuuma ee xumaa ficilkaa xuna ayay ku dhaqmayaan bay dadkana ugu yeeraya qofku moogta xumaanta hadduu daahirsado oo meesha ku banaynaya waa daaci xumaanta buu dadka ugu yeeraya markaale waxaan samee buu leeyay waa lagu leexanaya marka dambe wixii siduu markuu caadi noqdo waa iska caadi baa lagu leeyay marka dadkii way raacaysa uu raacaya dabacadii baa jiidanaysa wa qiila waxaa la yidhi maailaatun waaye kuwa yani leexleexanaya wey yamshiina way soconayaan mutabaktiraatin way isjijebinayaan maailaad waxaa looga jeedaa way isjijebinayaan way xaragoonayaan marka suuqa marayaan intay soo labistaan yay saa u leexleexanayaan mumiilaatun macnaheeduna waa maxay liaktaafihinna mumiilaatun liaktaafihinna garbahay saa u leexleexinayaan iyo lugaha iyo saasay leeyihiin marka waa maailaad mumiilaad aho waaya marxaban wa qiila waxaa la yidhi maailaatun kuwa maailaad a wey maailaatun wey ko oo maailaatun maxaa loola jeedaa yamtashidna way shanlaysanhayaan almishtata almaylaa almishtata almaylaa waxay u shanlaysanhayaan sida yacni dadka wax baadiyeynayo yani suuqa galay oo xumaaday oo dadka soo leexinayo nooca ay u shanlaystaan oo kale ay u shanlaysanayaan dadkaan xunxun hadda ciyaal suuqaa nooc ay u shanlaystaan baa jiri ogta nooc bay u shanlaysanayaan nooc bay u labisanayaan waa ka ya baale xunxun oo jirka ku dhegdhegan bay soo gashanayaan oo jirkoodana nab ku ah ay si xunna way u shanlaysanayaan madaxiina balaayay soo marmarinayaan markaas si xunna u labisanayaan markay yamshadin maa'ilaatun waxay way waa kuwa dadka waa kuwa iilanayo yani yamshadid yamtashidna way shanlaysanayaan almisdata almayla hay-atu shanlaysi oo dadka soo iilaysa oo xun ayay u shanlaysanayaan wahya hay-adaasna maxay tahay misdatu lbaqaaya kuwa zunaadaasay u shanlaysaan wey albaqaaya waa kuwa zunaada daaniyaasha aw siday u shanlaysaan bay usoo shanlaysanayaan wa mumilaatun macnaheeduna waa maxay yamshidna gayrahunna dadka kalena waxay ugu shanleeyaan litilka almisdat war waxa reebaadiya ha tahaye waxaan goormee laga tegay bay leeyihin oo tii kale hanuurinaysaa warkaasay leeyahay xagga usoo shanlayso saxan ma ahe ru'uusuunna madaxoodu kaasminat ilbukti waa maxay ee yukbirnahaa wey madaxoodu waa geela kuriskiisoo kale ya ka yani yukbirnahaa way weyneynayaan wa yucadibnahaa way weyneynayaan bilafi cimaamatin bahal weyn bay ku duubayaan aw cisaabatin o naxwiha wax weyn bay madaxa saa ugu duduubayaan ya markaasuu madaxii wax kurus geeloo kale noqonaya haddana saa u leexanayo sifaadkoodaas oo dhan wax laga cararo mar hadduu nabigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam waa sinfi ehlunaarka ka mid a jannada riixdeena inay helayn inay galaan iskaba dhaafe sifadoodao dhan wax laga fogaado laakiin hadda waxaa imtixaan noqotay wax alla wixii gaaladu xumaan ahoy samaysay unbay dadkii waxay u arkayaanba inuu wanaagi hadda waxaa arkaysa dadkii ah hataa dumarkii muslimiinta ahaa kuwoodii xataa xijaabka qaadanaya xoogaa inay yar labisanaya soo ekaa yaa haddana faashoonkii gaaladii la socda ya baalkii goonada yara gadaasha laga jeexayay iyo waxa dhan yani waana in las asturana waa la rabaa faashoonkiina waa lala soconayaa baa lagu leeyay dib baan haysan dib baan haysan waxaan bil kuliyaba in loo gooyaa fiican ficilka gaalado la khilaafo laakiin haddaad u aragto waxaan haddaadan samaynin yani reebaadini bay kugu noqoni taas waa imtixaan sharcigaaga ku camal fulo gaaladana khilaaf khilaaf gaalada baabu nahyi can tashabuhi bishaydaani wlkufaar shaydaanka in laysku shabaho nahyi layska nahiyo iyo walkufaari gaalada shaydaan in laysku nahy laysku shab laysu ekaysiiyo waa la reebay gaal in laysu ekaysiiyana waana laga reebay sharcigeenu nooma ogola in gaal laysu ekaysiiso wax alla wixii sifa gaal loo dhan iska reeb ka cararo وعن جابر وxa laga wariyey رضي الله عنهma qاaل wuxuu yihi qاaلa رasuل اللhi wuxuu yihi صلى الله عليه وسلم لا تأkلوا بالشiماaل بidxda waxa ku cunina فإنa شhayداaن شhayداaنka yأkل بالشiماaل بidxda ku cune midigta wax ku cuno wax ku caba رwاه مسلم وعن iبن cمر رضي الله عنهma أنa رsuل الله صلى عليه وسلم qاaل وxuu nabg laa yأkلna أحadكم أحad idinka idin ka mida yuusa cunin بشiماaلhi bidxdiisa وalaa yشhربna بha yuusa ku cabin فإنa شhayداaنa شhayداaنka yأkل بشiماaلhi bidxda wax ku cuno وyشhرب بha wax ku gacan anugu aan leehay ma aha de nabigaa kaa reebayo kule ha ku cabin bidixda waa ku cunin oo ha ku cabin midigta wax ku cun rawahu muslim sunada waafaq wey وعn abi هuraيرaةa رadي الlه عanه aنa rasuul الlahi صلى عlيه وsلم qaala wuxuu nabigu in الyahuuda yahuudiya والنasaarى laa ys laa ysbqna yani cilaanka ma marsadaan sibqiga yani timaha ma cilaantaan ee fakhaalifuuhum khilaafa oo cilaanka marsada mutafaq عalيh almuraadu muraadkuna waxa weeye yahay khidbu shacri lixyati garhka timihiisi oo la cilaamo iyo wara'si madaxii alabyadi ee cirada ahaa ee caddaaday bisufratin baa la marinayaa ow xumratin guduud wa ama sawaadu madowgii fa manhiyun canhu lama ogola kaas daawo madow inaad marsato kamaa sanadkuruhu sidaa sheegi doono filbaabi bacdahu baabka soo socday insha allahu tacala wuu leesha imaam nawowi taa lama ogola hal mara unbay banaanaani waa marka jihaadka la gelayo markii jihaadka la gelayo odayaasha waaweyn xataa inay madaxa soo madoobeystaan baa sunaa maxaa yeelay markii gaalada laysoo hor istaago dhalinyaro yar yara un ha u arkeen dadka dhan dhalinyarada waa laga baqayaa mogta lakin odayaasha inkastoo yani ay dagaalyahan yihiin haddana ninku hadduu yar horay u bato o u duqoobo waa nin jib culus ahode waxaa leeyahay un waa la daba mari karaa markaasaa laga guulaysan laakiin haddii la arko un rag wada yar yaroo soo yaacayo khatarteeday leeda waa baqaysaa gaalada way cararaya marka markaa un baa la ogol yahay mar kale in la madoobaysto lama ogolo baabu nahyi rajuli ninkii oo laga reebay walmar'ati can khidaabi shacrihima timahooda inay mariyaan bisawaadin madow madow inay mariyaan can jaabir radi allahu canhu qaal utiya waxaa lala yimid biabi quxaafata abi quxaafa ninka la yidhahdaa la keenay waalida abi bakr sidiiq ahaa radi allahu canhu abu bakr sidiiq aabihii abu quxaafa lihi jiray yaa la keenay nabigaa loo keenay yawma fatxi maka maalinkii maka la furtay wa ra'suu madaxiisa iyo walixyatu garkiisana ka haqaamati baad moodi xumbo oo kale aad moodi bayaalan caddaanta sida xumbaday u cadiyey ciro weeye meel madow ma leh cirada nafteeda aada u kala cad mogtahay marka aad bay u caddahay faqaala rasul lahi wuxuu yidhi sala allahu alayh wasalam ayiruu haada war bal waxaan dooriya wajtanibu sawaada madowgana ka fogaada wax mariya bal madaxiisa uu ninkaan wax u mariyo waa dooriya madowgana iska ilaaliya oo ka fogaada rawaahu muslim baabu nahyi can ilqazaci jaagaxiirkii waayahay nahyi la iska nahyey wa huwa jaagaxiirka la sheegayo xalqu bacdi ra'si madaxa qaarkii la xiro way duuna bacdi marka kale ma madaxii oo dhinac xiran waayahay ko wa ibaaxati kullihi madaxa wa ibaaxati xalqihi waayo kullihi madaxa dhammaantii in la xiiro inay bannaan tahay lirajuli ninka ninka madaxiisa uu iska xiiran karaa madaxa dhan duuna almar'ati maya naagta looma ogola inay madaxa xiiro fa yukrahu lahaa naagta waa karaaho waayo xalquhu madaxa inay xiirto waa linahyi ilaati oo naagta hadda madaxu ziinu u yahay inay madaxu yuul ka soo dhigato ebrus ka noqdo ziinadeedii dhan baa tegaysa quruxdeedii dhan baa baaba'aysa gabadha mar haddii madaxa loo xiiro mar haddaan baa dee cudur iyo waxun ku dhicin oo daruuro kale meesha aysan imaanin in madaxeeda muluq la siiyo lama ogolo ya timaha un bay ku quruxsan hadday yarin yihiin xataa timaha un bay ku quruxsan kal timahooda waa loo daynaya iyaga wa can ibni cumara waxaa laga radi allahu canhuma qaala wuxuu nahaa rasul lah sal la alay sl nabigu u nahiyey can ilqazaci jaagaxiir madaxoo qaar la xiira madaxoo qaar la xiira lama ogolo muttafaqun caleyh wama maxa an yaxluqa yani ra'su sabiyi wayutraka lahu du'aabu in madaxa qaar la xiiro qaarna laga tago xataa ilmaha yar yarkaa ma arag reebaadiyaha aada ugu dhaqmay ilmaha markii intayna carruurtu ayna waaweynaanin yay madaxa qaarna ka xiraan qaarna u dhaafaan ya meeshan koraa dhowr loogu reebi inta hoose o dhanna muluq baa laga siina gabdhihiina saasaa loo wareejino waxbaa saas loogu si bay ukala xiirxiirtaane ama intaa tarbuus loogu yeeri waxaasoo dhan karaaha way in madaxa kulli muluq la wada siiyo in in la wada daayo bas saas baa sharciga ku quruxsan hay-ada ee in dhinacna la xiiro dhinacna la daayo ya waa caado xunoo nagu baaqia weli taas ilmaha lagala diraw ha loo wada xiiro reer magaalkaa fiican reemarka ilmaha kulli way u wada xiiraan ama way u jaraan sidooday ugu daayaan laakiin in geesna ay ka dhinacna ay ka xiraan saas usoo wareejiyaan korka korona dhowr ay ugu rogaan maya mar yeelaan iy waa kada wa canhu waxaa laga wariyey can ibni cumar qaala wuxuu yihi ra'aa rasuul llahi u arkay sal la alay slam shabiyan canig qad xuliqa la xiiray bacdu ra'si wa turika bacdu laga tegay qaarna waa la xiiray qaarna waa la daayay fanahaahum can dalika wuu ka nahayey wa qaala wuxuu yidhi ixliquuhu xiira kullahu dhammaantii ow utrukuuhu ka taga kullahu dhammaantii ama madaxa u wada xiira ama wada daaye bas laakiin qaarna ha xiirin qaarna ha dhaaf marxaba hadda haddee hadda fashon bayba noqotay see la yeeli dhalinyaradii o dhan baa saa u xiiranayse timihii kor baa laga soo yargaabinaya hoosta hoose muluq baaba la siinaya waa la xiiri korkii korona timaa ka taagan intaas foolxumada hadday is arki lahaayeen yaa baad ugu dhiman ayagu laakiin qurux oma dhimanaho waa fashonka hadda socdo aad latatabicunna sanana man qablakum bu kuwa idinka horreeya wadadoodii un baad qaadaysaan shibran bishibrin o diraacan bidiraac taaka taako iyo dhundhundhundhun baad uqaadaysaa markaas ya rasuul allah alyahuud iyo wanasaara ma yahuud iyo nasaarba qaala wuxuu nabi faman oo yaa kale yaa kale waxaad raacaysaan sawna ayaga ma waa yahuudi nasaar waxaan reer galbeedka lagu leeyahay hadda waa dhaqanka yahuudda adduunyada waxa maamusho waa yahuudu waxa ayagu ay soo saareen ubaa lagu soconaya alay fasaadooda ay rawaahu abu daawuud baa wariyay biisnaadin saxiix calaa shardi الbukhaari wa muslim ayuu ku wariyey wa can cabdillahi bni jacfar radi allahu canhuma ana nabiya sal alay slama amhala nabigu u kaadiyey aala jacfar jacfar aalkiisii buu u kaadiyey halaaan saddex beri buu u kaadiyey markuu dhintay way jacfar ibn abi aalib uma ataahum wuu u yimi faqaala wuxuu yidhi laa tabkuu ha u ooyina calaa akhii walaalkay bacda alyawmi maanta kadib walaalkay ha u ooyina shahiid buu ahaa soomaa qadwatu mu'ta qadwadii la dhihi jiray jacfar ibn abi aalib iyo zayd binu xaarisa iyo cabdullahi bnu rawaxaba waatay ku shahiideen saddexdooda yacni ha qaado raayadda bandiirada ha qaado jacfar bnu abi aalib fain usiiba fa zayd binu yani haabit fain usiiba fa cabdullahi bnu rawaxa saddexdii oo way dhinteen akadaha khaalid bin waliid min gayri imratin khaalid bin waliid baa la wareegay laakiin nabigu saddexdaa nin buu magacaabo amray saddexdaas hadday dhintaan hebela qaadama dhihin saddexdii uu nabigu magacaabo markay dhinteen asxaabtii way isfiiriyeen khaalid bin waliid baa qaaday bandiirad fa futixa lahu isagaa furtay magaalada magaalada isagaa furtay waayahay markuu nabigu ka warramaya calayhi salaatu wasalaam dee waxyi baa ugu yimide asagoon ba loo imaanin oo warka uusa u imaanin iyo wuxuu yidhi waaye qutila zayd bin xaarisa waa la dilay aye فأخذها جعفر بن أبي طالب فقتل فأخذها عبد الله بن رواح أسأل لبيس إنه نبغى المينيا فقتل هو الدليل عبد الله بن رواح فأخذها وحق هذه سيف من سيف الله سيف إلهي سيفتي سكبد خالد بن وليد وي مقالة إنه فرتوي فسأل قبصدوي markaa markii saddex beri buu u kaadiyey dadkii ehelkiisii ahayd xoogaa haweenkii yani markay yar ooyeen ama xoogaa la yar murgay saddex beri markuu dhamaato uu nabiga u yimid faqaala wuxuu yihi laa tabkuu calaa akhii bacda alyawm walaalkay maanta kadib ha u ooyina uma qaala wuxuu yihi nabigu udcuu lii iigu yeedha bani akhii walaalkay wiilashiis carruurtiisa ilmihiisa iigu yeedha fajii'a binaa waana la keenay buu leeyahay cabdullaahi binu jacfar baa dhahayo waa nabigaa noo yeedhay carruurtii haddaan nahay waana la soo kaxeeyey kaana annaga oad moodaysan afruqun yani dhala yar shimbir dhalaheed aad moodaysa afruqa waxaa leeyahay shimbirta markay ukunta jebiso ee dhashay ilmaha inuu dhal uu yar yahay carruur yar yar uu ka tegay de faqaala wuxuu yidhi nabigu udcuu lii igu yeedho alxallaaqa midka timaha xidha faamarahu wuu amray faxalaqa ru'uusanaa madaxuu noo xidhay waa agoon de waa taraxum wey in ilmaha carruurta agoontaa loo naxariisto madaxa loo xiidho oo madaxa loo salaaxo oo waa kawo rawaahu abu daawuud waa bisnaadin saxiix calaa shardi lbukhaari wa muslim وعن علي وحلي رضي الله عنه قال نهى رسول الله ونهي صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة نالت إني حيرت الرأس مدحة نالت إني مدحة ذا حيرت نبي ونهي شعره أي مدحة تمهي سوا ولما فيه وحا كسبه من المثلة سورة مدعو سورة حمبا كسبه مرحبا إني مدحة ذا حيرت رواه النسائي بحديث كوري باب تحريم وصل الشعر تمه او لزياديه او wax lagu dar xaaraanimadeeda wal washmi in la isturturqo ciridkii beelaha laga durduro waayahay wal washmi iyo wal washri washriguna waa ma waa huwa tahdiidul asnaani ilkaha la qoro way washriga dambe waa ilkaha oo la qoro oo qofku fanax buu rabaa inuu u samaysto markaasuu ilkii qoraya taas lama ogolo suurada ilaahay ku abuuray waxba bedeli doonin qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi in yadcuuna maa yadcuuna ma caabudayaan min duunihi ilaahay qayrkii ilaa inaasan mo wax kale ma qaabidanaya aye aye inaas bay caabudayaan kuwa naaga a wey laata iyo cizo wey asnaamta ay caabudayaan waaba naago aye marxaban liana kul liana likulli xayin waaye sana aye likulli xayin qoladii la arkaba sanan bale yusamuunaha unsan unsaa bani fulan bay ku magacaabi jireen ayagaaba dhihi jire qolada reer hebel la yidhaahdo ayahay islaamtooda unsaa bani fulan waaba sanamkii ay caabudayeen ogow marxaban ay wain yadcuuna maa yadcuuna ma caabudayaan ilaa shaydaanan shaydaan ma ogeen maridan oo madaxaada lacanahu llahu allaha lacnada ay wa qaala wuxuu yihi shaydaankii laatakhidana waan yeelanayaa min cibaadika ilaahu addoommahaaga nasiiban nasiib baan ka samaysanaya mafruudan oo la qadaray wey wala udilanahum waan baadiyeyn wala umaniyanihum wala aamuranahum waan amri fala yabut aye fala yabut fala yubatikanna fala yubatikunna aadaana ancaam xoolahay bay dhagahoodii jarjarayaan xoolaha dhagahoodii ayay dildilaacinayaan way jarjarayaan aye waman aye wala aamuranahum waan amrayaa oo fala yuqayiruna way doorinayaan khalqa allah ilahay khalqigiisay bedelayaan walkhidaabu yani waa daawada madow oo la marsanayo washmiga ciridka la durdurayo iyo wixii la mida ilkaha la qorayo waman yatakidi shaydaana weliyan aye weli ninkii ka dhigto min duuni illahi ilahi kayrkii faqad khasira khusraanan mubiin khasaaro cad buu khasaaray ninkaas wacan asma waxaa laga radi allahu canha ana imra'ata naag baa sa'alat nabiya nabiga weydiistay sala allahu alay slm faqala waxay ti ya rasuul allah ina ibnatii gabadhaydii asaabathaa waxaa ku dhacday alxasba wax timaha yani dadka timaha ka cudur wey alxasba cudur wey cudurkaasoo haweenku yani gabdhaha yarka markuu ku dhaco timuhu ay ka buubayaan marka gabadhii waxaa qabatay tiri xanuunkaas casbada la yidhaahdo oo timaha buubinayo fatamadaqa shacruhaa timaheedii baa kala tegey wa inii anigu zawajtuhaa waan guuriyey gabadhoo nin baan doonaya inaan u dhiso waa dee gabadhii ayadoon timo lahayn oo madaxii eber yahayna gurigii lama geyn karo afa asilu fiihi timaha ma u xidhiidhiya timo kale ma ku daraa oo timaheedii ma badiyaa si ay gabadha xoogaa qurux u yeelato timo ma ugu daraa faqaala wuxuu yihi nabigu lacana allahu alwaasilata walmawsil midda wax xidhiidhisay iyo wlmawsulatu midda loo xidhiidinaya xiriirka dalbayso labaduba allaha lacnado muttafaqun caleyh wa fii riwaayatin alwaasilatu iyo wlmustawsila midda xidhiidhinaysa timaha dadka u samaynaysa iyo midda xidhiidhinta dalbaysa hala igu darale timo qawluhaa fatamadaqa huwa biraa'i wa macnaahu intasara ay wasaqada timihii baa daatay oo kaba wlwaasilatu alatii tasilu shacraha wa shacra gayriha bishacrin aakhare ku xidhiidhinaysa wlmawsulatu alatii yuusalu shacruha la xidhiidhinayo wlmustawsilatuna alatii tas'alu su-aalinayso man yafcalu laha dalika qof timaha u xidhiidhi an caaishata naxwahu mid aaye xadiidkaasoo kalea laga wariyey mutafaqun caleyh wa can abi xumayd waxaa laga wariyey cabdiraxmaan annahu samica mucaawiyata radi allahu canhu caama xajatin caama sanadkii xaja uu xajiyey mucaawiya